bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhduna ay ku astaysan tahay sagaaliyo labaatanka bisha janawari sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada ilaalada wadooyinka gobolka banaadir ayaa maanta waxay xabsiga dhigeen gawaari ka mid ah kuwa amisom kuwaasi oo si sharci darro ah shilal kaga galay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya taliyaha ciidanka taraafikada wadooyinka magaalada muqdisho jenaraal cali maxamuud xirsi caligaab oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inay ku guulaysteen inay gacanta ku soo dhigaan sidoo kalena xabsiga ay dhigaan ilaa iyo laba darawal oo ka mid ah kuwa kaxaynaya gawaarida amisom ee ku sugan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ka gadaal markii si sharci darra ah shilal ay kaga galeen nawaaxiga kilomitir 5 ee isgoyska soobe ee gobolka banaadir caligaab waxa uu sheegay inay xariga ka sii daayeen labadii darawal sidoo kalena baabuurtii dib ay ugu celiyeen ciidamada amisom kuwaasoo madaxdooda ay soo gaartay sida uu sheegay xafiiska taraafikada ee gobolka banaadir waxayna tilmaameen sida uu ka dhawaajiyey inay diyaar u yihiin wax weliba kusoo baxa sidoo kalena ay bixi doonaan gaari amisomta wadada kilomitr five marayay wuxuu ku dhishil ayuu galay laba baabuur oo kale oo baabuur yar baabuur hoomey ah ayuu ku dhacay khasaarahaan tiro badnayn ayaa ka dhacay wax la yaab leh ma lahayn shilalku way dhacaan waxaana keenay labadii baabuurba darawalkii labadii darawalintii waa xirnay oo kii amisoonta uu ku jiro ilaa intii laga baarayay kiiskii markaan ogaanay kiiskii markaan ogaanay xaaladiisana waxaan sii daynay waxaan sii daynay waa darawlintii waxaanan ballanbanay maalinta sabtida haddaanan sii daynay waxaa timid madaxdiisii waxayna bixiyeen ballanqaad
ma aha markii ugu horraysay ee ciidanka taraafikada gacanta ay ku soo dhigaan gawaari ay leeyihiin ciidamada amisom kuwaasoo si sharci darra ah inta badani ku mara waddooyinka magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxyeelana u geysta dadka rayidka iyo sidoo kale gawaarida xilligaasi maraya goobaha ay isticmaalayaan ciidamada midooda afrika ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya golaha abwaanada soomaaliyeed oo maanta kulan ku yeeshay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyana waxay si adag u soo dhoweeyeen magacaabista xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo dhisay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarkeeg taasoo ka kooban ilaa iyo labaatan wasaaradood waxa ay sheegeen golada abwaanada in looga baahan yahay baarlamaanka soomaaliya in si sharci ay ku meelmariyaan xukuumaddani cusub oo haatan la filayo in dalka ay ku hogaamiso doorashooyin madax bannaan oo ka dhaca gudaha dalka soomaaliya ugu horreyn madasha kulanka ay ku kulmeen kolaha abwaanada soomaaliyeed waxaa ka hadlay saciid xarawo waxa uuna sheegay ama ka dalbaday baarlamaanka soomaaliya inay meelmariyaan asigoo dhanka kala muujiyey taageerada ay u hayaan xukuumaddan cusub ee dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmarke aan taageerayno qaabka loo soo dhisay dowladda oo xukuumadda loo soo dhisay waan taageeraynaa waxaan nahay dowlad ku nool dadku waa dowlad ku nool dalku waa dowlad ku nool annagu oo dhan waxaan nahay dowlad ku nool halkeedaas inay ka socoto oo la hagaajiyo sidoo kale abwaan xirsi dhuux iyo sidoo kale afhayeenka ururka haweenka soomaaliyeed xabiibo ayaa iyaguna si wada jira waxay baaq ugu direen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya taasoo ku aadan in ay ansixiyaan ama ay meel mariyaan xukuumadda cusub abwaan cabdulaahi cismaan guuro oo sidoo kale qayb ka ahaa golihii abwaanada ah sidoo kalena ah afhayeenka golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa waxaa u tilmaamay inaan haatan loo baahnayn in xildhibaan iyo wasiir hal jaga uu wada qabto shakhsi waxauna sheegay in arrintaasi haatan laga gudbay waxauna si adaa ugu ammaanay xukuumadda uu hogaaminayo cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo u dhabar adeegaasigu inuu kala saaro xilalka isa saaran ee haatan inta badani laga dhex maqli jiray ama laga dhex magacaabi jiray gudaha baarlamaanka soomaaliya qaar ka mid ah xukuumadihii soo maray dalka soomaaliya
baarlamaanka ummadda soomaaliyeed ka codsanayna boqolkiiba boqol inay ku ansixiyaan wasiirada cusub sababta aan sidaa u leennahay waxaa waaye wasiiradu waa dhallinyaro cusub oqoon uma lihin waxay qaba karaanna ma ogin laakiin waxaa loo baahan yahay isbeddel in la helo waxaa kaloo loo baahan yahay in laga gudbo wasiir iyo xildhibaan nin isku ah in laga gudbana waa loo baahan yahay alxamdulillah waa ka nimid oo dhibaatooyinkii badnaay waxaan rabnaa inaan nagala hakin intaan ayaa noogu filan turunturo in hore loo socdo maadaama ballankii ay ayaga samaysteen loo yeelay haddana inayn hakad hakad kalena gelin aad ayaan ugu codsanaynaa baarlamaankayaa hadda ahaan sheega ubad ka badan dowladda waa nabad badbaade aryahaan la biin barwaaqaana haya dalka hayaan la baahay lahayn waxaana ku soo koobayaa hadalkaa isaga ah walaalayaalow aqbala walaalayaalow ansixiya walaalayaalow gudbiyoo la xisaabtama waxaan aad ugu ammaanayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sida fiican ee labada gole laysu agdhigay
waa markii ma aha markii ugu horraysay gudaha magaalada muqdisho qaybo ka mid a gobollada dalka uu ka dhacay suymaatin lagu taageerayo xukuumadda dhowaan uu soo yeegleelay cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sidoo kale maalintii shalay waxaa ka dhacay magaalada cadaado ee maamulka ximin iyo xeebe munaasabad caynkan oo kale oo lagu taageerayey ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke magacaabistiisii golaha wasiirada ee ka kooban labaatanka xubnood taasoo la filaya in maalinta sabtiga ah la horgeeyay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya si ay u ansixiyaan ra-iisul wasaaraha ayaa wajahaya dhanka kale culays kaga imaan kara qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka maadaama haatan dib loo dhigay magacaabista wasiir ku-xigeenada iyo wasiiru dowlayaal la filaya inay qayb ka noqdaan xukuumaddiisa kuwaas oo uu tilmaamay haatan wakhtiga inuusan saamaxaynin balse looga baahan yahay baarlamaanka inay meel mariyaan labaatankan xubnood ee haatan uu soo dhisay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya degmada buulo burta ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in dadka ku dhaqan halkaasi durba ay bilaabeen barakac ku aadan cabsi ay ka qabaan dagaalla halkaasi ku dhex mara al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda iyo kuwa misooma fariisimo ku lah duleedyada magaalada magaalada buulo burta ee gobolka hiiraan wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in labadii maalmood ee lasoo gudbay halkaasi ay ka soconayeen dibadbax ay samaynayeen dadka ku dhaqan magaaladaasi xilli magaalada muddooyinkii lasoo dhaafay ay dadku ahaayeen kuwa dib ugu soo laabanayay arrintan ayaana waxay qayb ka tahay culays dadka ka soo wajahay dhanka shabaab oo la tilmaamay inay ku sugan yihiin meel aan sidaas ugu fogeen gudaha magaalada buulaburte ee gobolka hiiraan qaramada midoobe ayaa ka dhawaajisay in saamayn uu ku yeeshay isbeddelka lagu sameeyey xukuumadda ama magacaabista ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo kii hore waxayna sheegeen in arrintaasi hakad ay gelisay howlihii dowladda federaalk ee soomaaliya ee la filayay in horey loogu sii dhaqaaqo uqaybsamaha soomaaliya ee qaramada midoobe nicholas key ayaa waxa uu sheegay in ay hakad uu ku yimid howlihii shaqo ee ay xukuumaddu haysay kadib isbeddelkii lagu sameeyey ra-iisul wasaarayaashii dalka ee kii horeeyay kan haatan haaya xilkaasi nicholas key ayaa waxaa uu sheegay inay suurtagal tahay inaan la gaarin hadafka la tiigsanaya labada kun lix iyo tobanka taasoo loo madalsan yahay in dalka uu ka dhaca doorashooyin madax bannaan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntlandna waxaa la sheegayaa in shir jaraa'id uu ku qabtay halkaasi uu kaga hadlay sidii loo sugi lahaa ammaanka magaaladaasi guddoomiyaha gobolka nugaal ee maamulka puntland shirkiisa jaraa-id ayaa waxa uu kaga hadlay falal amni darro oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka jiray halkaasi iyo sidoo kale sidii wax looga qaban lahaa dhallinyaro loo arkay inay caqabad ku yihiin amniga ka jira magaalada garowe iyo deegaanada hoos yimaada guddoomiyaha gobolka nugaal ayaa sheegay in ay ku dadaalayaan maamul ahaan inay gacanta ku soo dhigaan sidoo kalena ay maxkamadeeyaan dhammaan dadka lagu tuhmayo inay qayb ka yihiin falalka amni darre ee ka dhaca qayba ka mida magaalada garowe waxa uuna sheegay in arrintaasi ciidamada ammaanka kal hore lagu wargeliyey si wax looga qabto
dadweynaha inaan ku qanciyo cabashooyinkiina waa la soo gaareen waxaanu samaynaynaa intii dadaalka iyaga ah waxbaanu ka qabanaynaa haddii aan laydno waxbaynuna ka wada qabanaynaa innaga iyo idinku shaqada waa wadaagnaa annaguna hormuud baanu idinku nahay idinkuna dadkii shaqada nala hayay oo loo shaqaynayay baa tiino si guud marka la yidhaahdana dadka noballada furta iyo waxyaabaha noocaasa ama khalkhalka geliya maxaa la yidhahdaa magaalada oo dariiqyada istaaga oo ka dhunta maxaa la yidhahdaa booliska iyo hay-adaha amniga macnaha waxa weeye xeelad cusub oo aanu ku ogaano cidda ay yihiin ku qabanno cidda samaysa ayaanu darsi doonaa hadda allaydmo annagaiyo dadweynahoda isla jeexi doonaa macnaha waxa weeyaan amniguna waa sidiisii waana u diyaarsannahay had iyo jeer habeen iyo maalin inaanu wax ka qabanno hadda allaydmo baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliyana waxa uu maanta si sharci ah u meelmariyey hindisa sharciyeedka hantidhowrka qaranka soomaaliya kaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay doodiisa ay ka soconaysay golaha baarlamaanka soomaaliya kulanka baarlamaanka oo ay soo xaadireen ilaa iyo boqol iyo lixdan ku dhowaad boqol iyo lixdan mudan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxay u codeeyeen ansixinta hindisa sharciyeedka hantidhowrka qaranka soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafay baarlamaanka doodo kulul ay ka lahaayeen madasha ay soo xaadireen xildhibaanada ayaa waxaa codbaahiyaha kula hadlay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya asigoona ku dhawaaqayay natiijada codaynta ee meelmarinta hindisa sharciyeedka hantidhowrka qaranka soomaaliya oo maanta ay meelmariyeen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya
waxaa diidaysa waxaa ka aamustahay sidaas awgeed waxaan u codaynayna hadda sharciyeedka sidii hore loo daayay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaarina waxa uu ka hadlay hadallo muddooyinkii lasoo dhaafay laisla dhex marayo ku aadan arrinta la xiriirta dastuurka dalka soomaaliya oo u tilmaamay jawaari inuusan ahayn mid kumeel gaara balse guddi kumeel gaara ay meel mariyeen sida uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya hadalka guddoomiyaha ayaa yimid ka gadaal markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay ka dhawaajiyeen in laga gudbo dastuurka kumeelgaarka ee u yaalla dalka soomaaliya waxa uuna sheegay in dastuurka uu yahay mid aan kumeelgaar ahayn loona baahan yahay shacabku inay sidaasi u fahmaan digalle aan isfahamna waxa weeyaan dastuurka kumeelgaar maaha ansixintiisa kumeelgaara professional constitution micnaheeda waxaa weeyaan dastuurka sida kumeelgaarka loo ansixiyey yacni dastuurka ma aha kumeelgaar ee ansixintiisa waxay tahay kumeelgaar waxaa ansixiyey si kumeelgaara ergadi ergada ansixinteeda waa professional sa af ingiriiska lagu yidhaahdo waxaa weeyaan kumeelgaar laakiin dastuurka waa dastuur ansixintiisa waa kumeelgaar waa dastuur si kumeelgaara u ansixisan taas caddeynayga ahayd garoonkii jaamacadaha ee degmada hodan ayaa waxaa maanta gebi ahaanba laga raray ganacsatadii halkaasi ku iibinaysay qaadka iyadoona loo diiday halkaasi inay wax qaad ah ku iibiyaan waxaana la sheegay in loo raray goob aan sidaasi ka fogeyn fariisin ciidamada amisom ay ku leeyihiin siliga ameerikaanka oo hore u aheeday safaaraddii dowladda maraykanka ay ku lahayd magaalada muqdisho qaar ka mid a ganacsatada ayaa warbaahinta kula hadlay goobta waxayna sheegeen in loo diiday halkaasi haatana la geeyay goob aan ammaankeedu u wanaagsaneen waxayna sheegeen inay tahay meel kasoo horjeeda xero ciidan suurtagalna ay tahay wax walba in lagala kulmo halkaasi goobta hore lagu iibi jiray ee moori lahayo waxaa nagaa markaas bixiyey maamulka iyo isheegay amniyaadka meeshaas ka howlgalayay in meesha laga raro kadib markii hay-adda isboortiga ay amreen in meeshaas si dhaqsiya looga guray oo ganacsiga ah wallahi arinta dhan waa iska itamaysay waan iska daba wareegaya kadib laakiin maanta sagaal labaatanka bishay ku qiimeed ayaa saakay lagu kulmay maantana way u banaan tahay hadda waxay uga banaan tahay dhanka maamulka isboortiga hadda ay ka wareysa dhinaca dhanka qanacadleyda wallahi meel waxaana la geeyey meesha hadda aan joogi jirno isku meel maaha meel waxaana la geeyey oo meel aad iyo aad xaaladeeda u xun tahay oo ay yar tahay oo haddana amnigeeda oo kasoo horjeedo amasonta burundi meeshay degan yihiin oo la yaqaano siliga meel kasoo horjeeda oo amnigeeda
dhanka kalena wararka naga soo gaaraya degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi maanta lagu xardhay wadooyinka iyo baalayaasha ku yaala gudaha magaaladaasi calanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya taasoona qayb ka ah diyaargarowga loogu jiro qabanqaabada shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya oo ay dowladdu federaalka hore u sheegtay inuu ka dhici doono magaalada cadaado ee maamulka ximin iyo xeeb qabanqaabo aada u xoogan ayaa waxay ka soconaysaa halkaasi iyadoona la sheegayo in dadku ay isugu hambalyeynayaan ama ay isugu soo baxayaan qaar ka mida waddooyinka magaaladaasi ayagoona muujinayo soo dhoweynta iyo sidoo kale sida ay ugu qanacsan yihiin ka qaybgalka shirka maamulka u samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya qaar ka mida wafuudda iyo odayaal dhaqameed kasoo kala jeeda gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa la tilmaamay inay gaareen magaalada dhuusamareebe ee xarunta gobolka galgaduud si ay kaga qayb galaan shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya taasoona haatan ay tahay dhibaato dib u soo cusboonaatay iska qabsiga ka taagan martigelinta shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya oo ay isku haystaan magaalooyinka dhuusamareeb iyo sidoo kale guraceel warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa nagay intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh